bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii laba boqol iyo lix iyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa dersigii saddexaad ee xajat lwadaac safxada saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan wa khataba nabiyu nabigu wuxuu khudbeeyey haddana sala allahu calayhi wasalam yowma naxri maalinta tobnaad ee xoolaha la gowraco maalinta ciidda ah caashiri dilxija bisha dilxijana ay tobanka tahay aydan haddana yani siduu maalintii sagaalaadba u khudbeeyey oo kale xiina markii irtafaca duxaa ay barqin kore noqotay barqin sare noqotay wahuwa isagoo rasuulka calaa baqlatin shahabaa baqal giirgiiran oo caddaan iyo madow isku dhafan midabkeedu yahay saaran wa caliyun isagoo nabi sayidina calina karama allaahu wajhahu yucabiru canhu uu rasuulka hadalka rasuulka hadalkiisa uu dadka gaadhsiinayo wanaasu dadkuna beyna qaa'imin mid taagan iyo qaacidin mid fadhiya ay yihiin marka wa acaada wuxuu rasuulku ku soo celiyey fii khudbatii khudbadiisan haadihii oo tana bacda maa shay qaarkii ayuu dib ugu soo celiyey kaana uu ahaa alqaahu amsi amsi shalay kii sheegay warkii uu shalay sheegay uu carafo ka sheegay khudbadii uu jeediyey qaar ka mid a ayuu ku soo celiyey faqad rawa shaykhaani bukhaari iyo muslim waxay wariyeen can abi bakrata waxay ka wariyeen qaala inuu yidhi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey annabiyu nabiga ayaa noo khudbeeyey sala allahu calayhi wasalam yowma naxri maalintii tobnaad qaala wuxuu yihi rasuulku ina zamaana zamanku qad istadaara wuu wareegsaday ka hay-atihi qaabku ahaa ayuu u wareegsaday yowma maalintii khalaqa allaahu asamaawaati waalarda cirarka iyo dhulka markuu maalintuu ilaahay abuuray siduu ahaa ayuu haddana isu wareejiyey cilmi aynu garanayna maaha wareejintaas iyo asanatu sanadu itnaa cashara shahran sanadu waa labaiyo toban bilood minhaa waxaa ka mid a arbacatun xurum afar bilood oo ashhurul xurum ah oo in la dagaalamaa aysan bannaanayn halaathun saddex oo kuwaa ka mid ihi mutawaaliyaatun way isku xigaan waana dulqicda iyo dulxija iyo muxaram saddexdaa bilood iyo wa rajab ta afraadna waa rajab mudar alladii midkaasoo beyna jumaada wa shacbaan shacbaan u dhexeeya shacbaan iyo jumaadil aakhir u dhexeeya wa qaala rasuulku wuxuu yihi khudbadan dhexdeeda ayu shahrin haadaa bishan joognaa bishani waa tee qulnaa waxaanu idhi allaahu wa rasuuluhu aclam aliya rasuulkiisaa og fa sakata wuu aamusay xataa danannaa ilaa aan uga malayno annahu rasuulku sayusamiihi inuu u bixin doono bikayri ismihi magiciisa midaan ahayn oo cusub inuu u bixin doono qaala wuxuu yidhi alaysa dalxija dilxija miyaysan ahayn qulnaa waxaan idhi balaa alleleh way tahay qaala wuxuu yidhi ayu beledin haadaa dhulka aan joognana waa kee qulnaa waxaanu idhi allaahu wa rasuuluhu aclam alla iyo rasuulkiisa og fasakata waa aamusay xataa danannaa ilaanu uga malayno annahu rasuulku sayusamiihi inuu u bixin doono uu ku magacaabi doono bikayri ismihi magiciisa mid aan ahayn qaala wuxuu idhi alaysat ilbalda miyana magaaladii ma ka ahayn yacni qulnaa waxaan idhi balaa alleeleh way tahay qaala wuxuu yidhi fa ayu yowmin haada maalintanna waa tee qulnaa waxaanu idhi allaahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisaa og fa sakata haddana wuu aamusay xataa danannaa ilaan haddana uga malayno annahu rasuulku sayusamiihi inuu u bixin doono bikayri ismihi magaciisa mid aan ahayn oo cusub inuu u bixin doono qaala wuxuu yidhi alaysa yowma naxri maalintii xoolaha la dhuundhabayay soo maaha ee bishu tobanka ahayd qulnaa waxaan idhi balaa alla ilaaha way tahay rasuul allah qaala wuxuu yidhi marka fa ina dimaa'akum dhiigagiinna wa amwaalakum hantidiinna wa acraadakum iyo cirdigiinna cirdiga sharafta qofka sharaftiisa gaar ahaan haweenka oo wax laga sheego iyo weeye qadafkii iyo soo hosgelaya meesha iyo kufsiga iyo wixii aan qiimaha lahayn calaykum idinka xaraamun bay idinka tahay ka xurmati yowmikum haadaa maalintiinan tan ah xurmadeeda oo kale fii baladikum xurmadiina haada oo kana fii shahrikum haada marka yani meeshii ugu dambeysay iyo dardaarankii ugu dambeysay weeye ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka tegey in ruux muslina aadan isku dilin marmarsinyo kasta ood sheeganayso qof muslin ah isku dilin khata inuu kaaga dhac maahan wamaa kaana limuminin an yaqtula muminan ilaa khaaan ale khaa wixii kaaga dhacay haddee adigu umaba adan qastin waxaa weeye xabad baad koru riday markaasaa intay soo noqotay oo qof dishay duurka adoo jooga waxaad raadinaysay ugaadh inaad dilato markaasay qof ku dhacday qofkaana umaadan jeedin midna waad kacday indhaha intay ku madoobaadeen baad dhacday ruux baad ku duldhacday wuu dhintay way badanyihin sida khata uu loogu dhinto marka khata maahane qof muslina inaad inaad intaad usoo qasida aad disho waxa weeye waa dee dardaarankii nabiga ayaad khilaaftay dadka hantidoodana waa sida oo kale ilaa can tiibi nafsin wuxuu ihi wasatalqowna rabbakum rabbigiin ayaad la kulmi doontaan markaad dhimataan qiyaamada la gaadho rabbigiin baad la kulmi doontaan fayasalukum wuxuu idin weydiin doonaa can acmaalikum nin walba camalkii u fashay qowl iyo ficilba camalkaagii ayaa lagu weydiin doonaa alaa falaa tarjicuu ha noqonina bacdii anigu markaan idinka tago ani dabaday dulaalan kuwa wadadii ka lumay ha noqonina wa fii riwaayatin kufaaranna way soo aroortay oo yadribu bacdukum riqaaba bacdin qoorta uun iska gooya iyagu oo muslimiina huun islaaya oo isdila uun ha noqonina alaa hal ballaqtu ma gaadhsiiyey qaaluu nacan bay dhaheen qaala wuxuu yidhi rasuulku allaahumma ashhad allahayow markhaati ka noqo falyuballiq ha gaadhsiiyo ashaahidu ka xaadirka ahee maanta joogaaya alqaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo maxaa jira fa rubba muballaqin mid la gaadhsiiyey waxaa laga yaabaa awcaa inuu ka weelayn badan yahay uu ka xifdi iyo fahmi badan yahay min saamicin mid maqlay wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku sugnayd annahu rasuulku qaala wuxuu yihi fii tilka alkhudbati khudbada iyada ah riwaayad uu leeyahay weeye alimaamu tirmidi iyo ibnu maaji oo xajka uga hadlayaan riwaayaddaasna waxay leedahay alaa laa yajni nin dembi galay dembi ma galayo ilaa calaa nafsihi naftiisa maahane yacni walaa tasiru waasiratun ukhra waaye ruuxu dembigiisa isagu ku kooban yahay alaa laa yajni qofku dembiga ma gelayo jaanin ilaa calaa waladihi waladkiisa uma soo jiidayaan dembi waa baha galay adi laguma haysta wey micnihi alaa dhagaystay laa yajni uma soo jiidayo jaanin mid isagu dembi galay calaa waladihi ubadka midku dhalay dembigaa looma qabsan karo aabbahabaa dembigaa galay sida hadda loo yidhahdo nin ree hebelaa la dilay oo ruux la ysaga dilay oo kale ama loo dhacayo walaa mawluudun mid la dhalayna calaa waalidihi waalidkiisa dembi uma soo jiidi karo alaa dhagaystay ina shaytaana shaytaan qad ya-isa wuu ka quustay ka samray an yucbada in shaydaan lagu caabudo fii baladikum dhulkiina haadaa oo kan ah abadan weligii wuu ka quustay ilan marka waxaan alla ahayn la caabudayo shaydaan baa la caabudaya ama qori caabud ama sanam caabud ama waxaad rabta bakti kasta caabud ama qof caabud waxa weeye waxaad caabudaysaa xaqiiqada waa shaydaan shaydaankaa laga wada amar qaadanaya walaakin satakuunu waxaa ahaan doonta lahu shaydaanka waxaa u sugnaan doonta daacatun inaad war ka yeesheen caabudid maaha inaad war ka yeeshaan fiimaa wixii taxtaqiruuna aada liidaysaan oo min acmaalikum acmaashiina ka mid a kuwa aada liidaysaan kuwa weyn maaha kuwaas yuu idinka soo dhex gelayaa fa sayardaa bihi intaas ayuu raalli ku noqon doonaa marka khudbada kale u aqriyeyna taas weeye waqad wa aqaama wuxuu ku nagaaday rasuulku ayaama tashriiqi maalihin maalmihii nuurka saddexdii maalmood ee nuurka ama saddexdii maalmood ee hilbawadhadka waa koob iyo tobanka labaiyo tobanka iyo saddex iyo tobankaba wuxuu ku nagaaday rasuulku biminan mino ayuu ku nagaaday yu-addi isagaoo gudanaya almanaasika acmaashii xajka wa yucallimu dadka isagoo baraya asharaa'ica shareecadii iyo axkaamtii isagoo baraya wa yadkuru llaha isagoo alla xusaya wa yuqiimu isagoo oo oogaya ama taagaya sunana alhudaa hanuunka astaamihiisa isagoo taagaya oo min millati ibraahiima nebi ibraahiim diintiisii ah wayamxu isaga oo tirtiraya aathaara shirki shirkigii iyo gaalnimadii raadkeeda isagoo tiraya iyo wa macaalimaha astaamihii uu lahaa waqad khataba haddana wuxuu khudbeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalama fii bacdi ayaami tashriiqi saddexdan maalmood ee koob iyo tobanka labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka ee ayaamu nuurna la yidhaaha ayaamihii hilbarwaladkana la yidhaahdo hilbarwaladka la yidhaahdo maalinta ugu dhaxaysa maalinta u dhaxaysa ee labiyo tobanka haddana wuu khudbeeyey marka xaajatulwadaac nabigu saddexdaa khudbo oo dhaadheer ayuu aqriyey faqad rawaa wuxuu wariyey abu daawuud wuxuu wariyey imaam abu daawuud biisnaadin xasan wuxuu ka wariyey wuxuu ka wariyey wuxuu wariyey dheh faqad rawaa wuxuu wariyey abu daawuud biisnaadin xasan sanad wanaagsan sanad wanaagsan maxaa la yidhaha sanadka waxa weeye imaamkan xadiidka ururinaya oo imaam hadda ka soo qaad abu daawuud abu daawuud xadiid buu rabaa inuu soo saaro ma warinayo ee waxa weeyaan akhraja in la yidhaha baa fiican wariyuhu waa ka nabiga ka warinaya marka wuxuu leeyahy ani hebel baa ii sheegay hebel baa saas kusii yidhi isagana hebel buu kasii sheegay hebel buu kasii sheegay saxaabigii rasuulkaasaa yidhi marka ninba ninkuu ka maqlay marka silsilada saas loo taxo yaa sanad la yidhaha silsiladaas yaa sanad la yidhaha marka sanadkaas silsiladaas saddexun bay mid noqon kartaa saxiix inay tahay xasan inay tahay daciif inay tahay saxiix markay tahay muxuu yahay silsiladaa dadka ku jira sheekhan xadiidka ururinaya sheekha uu ka maqlay iyo kii kale uu kasii maqlay iyo kii kale uu kasii maqlay iyo kii kale uu kasii maqlay iyo saxaabigu ka maqlay intaas saxaabiga iska dhaaf saxaabi mar hadduu yahay isagu waa musaka ma waxba laga sheegi maayo laakiin intooda kale laba shay baa laga rabaa laba shay oo waaweyn baa laga rabaa alcadaalatu walxifdu baa laga rabaa alcadaalatu maxay tahay nin shareecada islaamka daahirkeeda ilaalinaya shareecada islaamka daahirkeeda oo aan lagu aqoonin wax taqsiir ah aan lagu aqoonin cibaadadiisa salaada tukanaya maxaan ku idhaahdaye soomaya xajinaya wax muxaramaad uu samaynaya aysan jirin saas uu yahay waa alcadaalatu ta kalena waa alxifdu wuxuu maqlo inuusan marna iloobaynin amuusan khaldaynin labadaas shardi ruuxii laga helo dadkaas waxaa weeye waa saxiix waxay wariyaan xadiidka saxiixa ah xasanku muxuu yahay xasanka waxa weeye cadaaladda iyada doodi kama taagna silsilada ragga ku jira cadaaladoodu waa meherkii la rabay oo ku dhaqanka shareecada islaamka ay ku dhaqmayaan iyo sida isaga ilaalin maxaarimta iyo laakiin xifdiga yaa waxay ka yar hooseeyaan in yar xifdi xuma weyne ma hayso laakiin darajada waxay ka hooseeyaan kuwii oo saxiix ahayba in yar ka hooseeyaan marka kuwaas xadiidkooda xasan baa la yidhaha haddii qofka cadaaladihiisu ay xun tahay oo shareecada islaamka si ugu dhaqmaya daahirkeeda iyo wixii ay iska liidato xadiidka uu wariyo waa daciif ama xifdigiisu xun yahay waa daciif weeye lama qaadanayo laguma camalfalayo way sii kala daran yihiin oo de siday ugu sii kala liitaan bay axaadiisuna daciifka daciifka naftiisu hal darajo ma wada saara way sii kala daran yihiin marka xasanku waa sidaas xasankan ku yara haleexanaye wuxuu yidhi marka xadiidka xasanka ah wuuna ka warinaya can saraa binta nabhaan gabadh la yidhaahdo uu ka warinayo qaalat waxay tidhi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam yowma ara-uus maalinta la yidhaha ra-uus ra-uus waa maalinta labiyo tobnaad maalinta labiyo tobnaad baa ra-uus la yidhaha faqaala wuxuu yidhi rasuulku alaysa miyuusan ahayn haadaa kani maantada aan joogno awsatu ayaami tashriiq maalmihii nuurka tii u dhexaysay miyaysan ahayn ee labaiyo tobanka ahayd wa kaanad waxay ahayd khudbatuhu rasuulka khudbadiisuna nuxurka marka la eego fii hada alyowmi maalintan iyadaa mithla khudbatihi khudbadiisii oo kale unbay ahayd yowma naxri maalintii ay bishu tobanka ahayd wawaqacat hadihi alkhudbatu khudbadanina waxay dhacday caqiba nusuuli suurati nasri suuratu nasri markay soo degatay oo idaa jaaa nasrullaahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba ay soo degatay iyana wa fii yowmi nafri maalintii ambabaxa annafri athaani maalintii ambabixii labaad ilan maalinta labayo tobnaadna waa la ambabaxi karaa maalinta saddexiyo tobnaadna waa la ambabaxaa marka maalinta laba tobnaad waxaa layidhaha annafru lawal baa layidhaha ambabixii koobaad tadamba ee saddexiyo tobanka ana ambabixii labaad baa layidhaha wa fii yowmi nafri athaani maalintii labaad ee ambabaxa oo ay ku aadan tahay athaali cashar min dilxija ay bisha dilxijana saddexiyo tobanka tahay yunafara annabiyu marka inkastoo qur-aanku uu sheegay oo faman tacajala fii yowmeyni falaa ima caleyhi waman taakhara falaa ima caleyhi la yidhi oo saddexiyo tobankana waa la ambabixi karaa labayo tobankana waa la ambabixi karaa laakiin rasuulku sala allahu caleyhi wasalam saddexiyo tobanka ayuu ambabaxay saha la ogaado nafara nabiyu nabigu wuxuu ka ambabaxay sala allahu caleyhi wasalam min minan mina fanazala wuxuu ku degay bikhiifi bani kinaana reer bani kinaana meeshooda oo min alabtuxi abdux ka mida wa aqaama hunaaka halkaa ayuu ku nagaaday baqiyata yowmihi daalika maalintaa iyada ah wixii ka hadhsanaa iyo leylatii habeenkiisii oo dhan buu joogay halkaas habeenka afar iyo tobanku soo gelayso wa sallaa hunaaka halkaa wuxuu ku tukaday alduhra waalcasra waalmaqriba waalcishaa ayuu ku tukaday oo maalinta afar iyo tobnaadka ah uma markaa kadib raqada raqdatan wuu iska seexday uma rakiba wuxuu koray ila lbeyti kacbada ayuu aaday fataafa bihi wuxuu tawaafay tawaafa alwidaac tawaafkii dardaaranka wa amara bihi nnaasa dadkana inay tawaafaan ayuu amray walamaa markii qadaa uu dhammaystay manaasikahu acmaashiisii xajka xaha rixaala xaha rikaaba gaadiidka ayaa loo dhaqaajiyey ila almadiinati almutahara magaaladii madiine ee daahirka ahayd laa liyakhuda si u qaato laa liya'khuda si uu qaato looma aadin madiina xadan sad oo min araaxati nasasho ah inuu inuu nasto oo hawshaadii waad gudatee naso oo fasax qaado muusan u aadin bal ee liyasta'nifa inuu cusboonaysiiyo uu dib u bilaabo alkifaaxa halgankii iyo walkadda dadaalkii lilaahi ay liicilaa'i diin illaahi diinta ilaahay si sar loogu sare loogu qaadi lahaay wa fii sabiilillaahi ayuu u aaday marka halkaasaa waxaa kusoo dhammaatay xajat lwadaac marka waxaana ku sugan axkaamtii xajka oo dhan baa ku sugan iyadoo aada u tifaftiranna waxaa laga helayaa saxiix muslim saxiix kitaab xadiidka xadiidu jaabir xadiidu jaabir ayaa si fiican uga sheekaynaya halkaas ayaa waxaan uga baxnay xajat lwadaac waxaan fiirinaynaa haddana aakhiru lbucuuhi waa kan bacthi rasuulku dagaal uu hogaamiyo waxaa ugu dambeeyey tabuuk baan marar badan nidhi laakiin haddana ciidan uu diro rasuulku kanaa ugu dambeeyey aakhiru lbucuuhi kaanat waxay ahayd kibriyaau dowlati ruum dowladdii reer rooma isweynaynteeda iyo sharafteedii ay isla weynayd kibrigeedii sharaf yaana dhihina isweynaynteedu waxay ahayd qad jacalataa tii ay ka dhigtay isweynaynteedu ta'baa inay ka diiddo xaqa alxayaati ta'baa inay u diiddo xaqa alxayaati nolol inay noolaadaan inay xaq u leeyihiin inay noolaadaan inay xaq u leeyihiin ba waxay u diiday calaa man aamana billaahi wa rasuulih qof kasta oo aliya rasuulkiisa rumeeyo oo islaamka qaatay oo dhulka iyagu ay joogaan ay xukumaan iyo intii awoodeedu ay nufuudkoodu u gaadhaba yaa waxay u diideen qof kasta oo muslin ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey inuu noolaado ayay u diideen oo weydilayeen marka fitno ayaa la yidhaahdaa waa fitnada uu qur-aanku ka hadlayo fitnada waa taas waa qofka ruuxa lagu dilayo diintiisa kaanat waxay ahayd kibriyaau dowlati ruum dowladdii reer rooma kibirkeedii iyo isla weyninteedu waxay ahayd qad jacalataa tii ay ka dhigtay ta'baa inay diiddo inay u diiddo xaqa alxayaati nolosha inay xaq u yeeshaan calaa man inay u diiddo qof aamana billaahi wa rasuulihi rumeeyey ow xamalahaa ku xambaaray ama ku qaaday calaa an taqtula inay disho min atbaacihaa dadkii iyada ay xukuntay ee racyadeeda ahaa inay disho man qofkii yadkhulu fi lislaami islaamkaba soo gala kamaa sidii facalad ay ku fashay ama ay ku samaysay bifarwata ibni camr aljudaami waan soo aragnay ninkan alladii ninkaasoo kaana ahaa waaliyan calaa macaan magaalada macaan la yidhaahdo waali ka ahaa oo min qibali ruum ruumka xaggeedana uga ah markii dambe intay qabteen markay ogaadeen in muslim yahayba waxaa la yidhi kala dooro in lagu dilo iyo inaad diinta ka baxdo marka halay dilo yii waa la dilay falastiin baa lagu dilay waan soo aragnay wa nadaran isaga oo la eegayo ilaa haadihi aljur'a dhiiranaantan walkhadrasati iyo kibirkan iyo isweynayntan yuu akhada wuxuu bilaabay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama yujahizu inuu diyaariyo jeyshan ciidan kabiiran oo weyn fii safara bishii safar bishii safarba sanata ixdaa cashara min alhijra sanadkii koob iyo tobnaad ee hijrada wa amara calayhi ciidankaas weyn wuxuu amiir uga dhigay usaamat ibnu zayd ibnu xaaritha wa amarahu wuxuu amar ku siiyey an yuutica alkhayla fardihiisu inay cagadhigtaan fardihiisu inay cagaha la galaan oo ay cagadhigtaan tukhuuma albalqa meesha balqa la yidhaha xuduudeeda iyo wa daaruum iyo meesha daaruum la yidhaahdo oo min ardi falastiin falastiin dhulkeeda ah yabqii isagoo rasuulku arrintaa uga golleh bidaalika arrintaa irhaaba aruumi ruumka iyo dowladda reer ruum reer rooma in cabsi lagu rido inay cabsadaan wa icaadati athiqati iyo kalsoonida in loo soo celiyo ilaa quluubi alcarabi carabta quluubteeda in kalsooni loo soo celiyo carabtii addaaribiina ee deganaa calalxuduudi meesha oo soohodinta ah ee udhaxaysa jasiiradda carabta iyo u dhaxaysa meesha ee shaam oo ay xukumeen nimanka la yidhaahdo shaam iyo falastiin ay xukumeen nimankii reer rooma xataa laa yaxsabanna sayna cidina ugu malaynin axadun cidina ayna ugu malaynin anna batsha alkaniisati kaniisada gardaradeeda gardarada kaniisada laa mucaqiba lahu inaan laga daba tegaynin oo intay waxay rabto samayso oo qofkii mu'minaba ay disho aan lala xisaabtamaynin laa mucaqiba lahu mid dabagalaya oo la xisaabtamaya oo ka abaalmarinaya aysan jirin iyo wa anna dukhuula gelitaan fi lislaami islaamka lasoo galaayay yajuru inuusan u soo jiidaynin calaa asxaabihi dadkii soo gala alxutuufa dhimasho faxasba oo keliyeed wa takallama annaasu dadkii waxay ka hadleen fii qaa'idi iljeyshi ciidanka sidan u weyn abbaanduulihiisa ayay ka hadleen lixadaahati sinnihi da'diisa yaraanteeda ilmaha yaran dhallaanka miyaa hogaaminayidhi wastabta'uu way cagajiideen fii bachihi ciidanka diritaankiisa ayay ka cagajiideen fa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam in tatcanuu haddaad wax ka sheegtaan oo durtaan fii imaaratihi usaamat bni zayd madaxnimadiisa haddii aad durteen faqad kuntum waxaad ahaydeen tatcanuuna kuwa dura fii imaarati abiihi aabbihii amiirnimadiisana waa duri waa duri jirteen min qablu hadda ka hor wa ayamullaahi baan ku dhaartee in kaana wuxuu ahaa zayd la khaliiqan mid mudan oo ku habboon lilimaarati madaxnimo wa in kaana wuxuu ahaa oo kale min axabbi nnaasi ilaya dadka ilaahay abuuray dadkan ugu jeclaa ayuu ka mid ahaa wa ina haadaa kan kada oo inankiisa aho usaami'ihina min axabbi nnaasi ilaya bacdahu isagada dabadi kuwan dadka ugu jeclahay ayuu ka mid yahay intaa markuu rasuulka yidhi wantadaba waysoo way isa soo direen wey wantadaba annaasu dadkii ayaa soo wada baxay oo isa soo diray yaltafuuna iyaga oo isku soo hareeraynaya xowla usaamata usaama hareerihiisa wayantadimuuna iyaga oo ku biiraya oo ku taxmaya fii jeyshihi ciidankiisa xataa kharajuu ilaa ay ka baxaan oo ciidankii ay ka baxaan wa nasaluu ay ku furtaan aljurf meel aljurfa la yidhaahdo oo calaa farsakhin meel adhifoof u jirta min almadiinati magaalada madiine adhifoofkana saddex mayl baa la yidhaha ilaa hase ahaatee markii halkaa la joogo ana al akhbaara wararkii almuqliqati ee murigada dadka ku rideeyey al akhbaara wararkii almuqliqata ee dadka walwalka ku abuurayay oo ku saabsanaa can maradi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay xanuunkiisii iyo cudurkiisii yaa alzamathum ciidankii ciidankii waxay ku qasabtay attarayutha bal inay sugaan oy bal fiiriyaan xanuunka cudurka xanuunka rasuulkaayo bal siduu yahay iyo in kale xataa yacrifuu si ay u ogaadaan maa wixii yaqdi allaahu alla uu xukumayo bihi rasuulka xanuunkiisa meeshuu ku dhammaanayo inuu ka bogsanayo iyo inuu maaragtay u geeriyoonayo waqad qada allaahu alla wuxuu xukumay an yakuuna inuu ahaado haadaa kan ciidankani awala bacthin ciidankii ugu horreeyey oo yunafadu la fuliyo fii khilaafati abibakrin abibakr sidiiq muddadii uu khaliifatu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam uu ahaa cumar baa amiirulmuminiin loo bixiyey isagaana saas ku taliyey laakiin abubakar waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuulilaahi baa la dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam marka ciidankani wuxuu noqday ciidankii koobaad ee la diro waqtigii abubakr sidiiq uu muslimiinta xukumayey xanuunkanina waa xanuunkii uu rasuulku u geeriyooday sala allahu calayhi wasalam kitaabku waa gabagabo saddex baab ayaa ka hadhay oo yaryara saddex baab ayaa ka hadhay waxaan arrintan u jeedinayaa cid kasta oo maaragtay alla u qadaro inay dhegaysato kitaabkan kada waxa weeye waxaa ugu soo horeeya saddexda baab waxaa ugu soo horeeya kii ku saabsanaa nebiga geeridiisa waxaa ku xiga xaasaskii nabiga waxaa ku sii xiga tilmaamihii nabiga tilmaamihii alla uu ku abuuray iyo akhlaaqdiisii marka siday usoo kala horeeyaan uma aqrin doono insha allahu tacaala waxaan ka bilaabi doonaa sifaatka nabiga ayaan ka bilaabaynaa kaasaan aqrin doonaa waxaan ku xijin doonaa maaragtay albeyt nabowi xaasaska nabiga ayaan ku xijin doonaa kadibna waxaan kusoo khatiminaynaa geerida nabiga maxaa jira annagoo nabiga maaragtay geeridiisa aqrinay kitaab ma sii wadwadi karno marka waxaan rabnaa inaan geerida kusoo khatinno ayaan rabnaa waxaanan filaa saasaa ii ahaan jirtay markaas dhaqan ii ahaan jirtay marka darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam